aada wanaagsan tahay walaal maxamuud diyaaraddan heshiiska la galay qorshuhu wuxuu ahaa qorshaha koowaad horta heshiisku wuxuu dhacay wadankan ka dhacay bishii hadeer lasoo dhaafay ama bisha tanaad octoober bilowgeedii haddii qorshuhu bilowga kood waxaan ku qorsheenay in november dhammaadkeeda insha allah shan labaatanka bisha tan november ay bilaabmaan dowladhaadiyo caalamiya oo ka bilaabma dowlad bilowga koowaad eerboorka boosaasood kadibna insha allah eerboorka garowe soomaaliyana halka ay noqon doonto xarun heshiisku wuxuu leeyahay laba madax oo qayb diyaaradaha ah iyo qayb ganacsiyeed si soocotan cumaan iyo dal aynu aada iskugu xiran nahaya laga faa'iideysan lahaa wadankeena khayraadka badan lahana halkaas insha allah heshiis lagu soo bandhigi lahaa qorshihi marka heshiiska sidaas ahaa
waa garta marka diyaaradda marka sidee ayaa la doonayaa marka inay soomaaliya ay uga shaqeyso marka bata iyadana sharxaad naga sii diyaaradda bilowdeeda koowaad waxay bilaabi doontaa insha allah aeroboortka boosaaad waxay kasoo kici doontaa maalin walba axad iyo arbaca magaalada sagaale waddanka cumaan waxay insha allah imaan doontaa magaalada boosaaso bilowda koowaad waxay qaadan doontaa waktiga safarku muddo afartan iyo lix daqiiq ah bay boosas kusoo gaari doontaa subaxda bil subaxda horan imaan doontaa insha allah saddex saacood subaxlood sacada soomaali laga yidhaahdo insha allah qorshadan labaadaan leenahayna waxa weeye inaan eeraboorka garowe furitaankiisa uga faa'iidaysano si shacabka puntland ay u helaan duulimaadyo insha allah caalamiya oo hagar la-aan sida qorshow yahay marka duulimaadka waxa weeye cumaan puntland laba magaalo fiiland laba koowaad oo ah boosaaso iyo garowe qorshahaas waa kan koowaad bisha koowaad sanadkan insha allah waxaan bilaabi doonaa qorsho labaad wuxuu yahay diyaarad moqora oo boosaaso gaalkacyo aan isticmaali doono labada erboor ee gaalkacyood iyo boosaaso aan qorsheynaya in halkaas labada magaalo oo qadka ah oo ganacsiyeed looga faa'iideyn lahaa safar ahaan ama heer duulimaad in wax soo saarkooda iyo dadkoodaba ay gaaraan wadamada east africa sida kenya etoobiya jabuuti iyo kuwa kasii fog iyo wadamadaas macridoodba marka qorshahu qorshe dhowriyay laba madax la leeyahy goorma ayaana iyana si rasmi aad u bilaabeysaan marka duulimaad toos ah oo boosaaso iyo cumaan oo toos kusoo xiri doona qorshe waxa insha allah shan labaatanka bishaas bisha tan koo tobnaad waan waxba hadda naga xigno dar dilka yara naga xigto waddiga labaadna waxa qorshuu yahay airboortka boosad waxa weye waqtigan bilaabna shan labaatanka bisha tan koo tobnaad airboortka garowana waa markii la furayso furitaankan isku aadin doono insha allah marka hadda boosaasan bilaabi doonaa oo uu qorsho u yahay bishi tanba soo socotada shalaaskeeda waa tahay marka ahmiyad intee leeg bay marka duulimaadyadan cumaan iyo soomaaliya gaar ahaan sida boosaaso oo kale ay u leedahay dhinaca ganacsiga iyo weliba dhinaca socodka bulshada maxaa su-aal muhiima weye safar markii la yidhaahdo dadkeenu hadeer caan bay ku yihiin dadkeenu waa dadka erboorada geeska oo dhan ku burburay weye waa dadka maalin walba safarkooda uu qaato muddo labaatan saakimiga markaad waraysato ama ay kula soo hadlaan dadkeena dibadda jooga waxay ku leeyihiin anagu safaradii waddankan ku aadin waxaan u joojiyay diyaarland qaarkood intay dib ay yimaadaan bay ku hortabaan iska joogaan marka maxaa laga wada inaan u dooranay maxay ahmeedgaanan u yeelanaysaa in diyaarada caalamiga la bilaabo marka kood waxaan naga inaan u dooranay inaan inaga inoo dhowdahay waddan inaga darasmanaa weeye oo waddan qofka ka yimaada yurub u dhow inuu horta marka hore ka yimaado isagoon imaaraadka dib ugu noqon waxaanu dowladdiisana heshiis kula galnay dadka aamnaga soo qaadno oo dadkeena ah in si tartiiba loogu dhamay fiisooyinka ganacsiyada wadankan iyadoo haddii aad ogtahay wax walba maanta adeega ama ganacsiga ina ka dhexday waddankan waa ganacsi aada iyo aada wakti dheer lahaa waxaa jira soomaali badan oo waddankan degan oo waddankan kale dedegaan waddankan oo sitiisanisa waxaa jira ganacsi maalinla ah oo waddanka kenya maalin walba shirkadahana ganacsiga ay kasoo qaataan waxyaalaha u baahan yihiin marka dabeecad badan baa ka muuqata oo waddanka koowaad insha allah dabeecad badan ganacsi halkaa ka muuqata aan jecelnahay inaan ka fargadano talabaad waxa weye dadkeena ku dhibaataysan eeraboorada tan hargeysa iyo iyo iyo iyo jabuuti iyo dubay inay helaan duulimaad markii qofku uu london ka yimaado waddankan kasoo dego toos uga soo dego wadankan afartan daqo magaalada xuduudteeda marka qorsho waxa weeye si baahidaas aan meesha u qaada ahmiyadda intaas weeye waa garta marka maxaad caqabada marka aad kala kulanteen marka hawshan iyada ah intii aad ku guda jirteen inaan sidaan la soconno meelaha aad ka shaqaynaysaan waa soomaaliya meelo kala duwan oo ka tirsan iyo weliba waddanka cumaan maadaama soomaaliya qaybo kamid a laleeyahay amni ma jiro
aada umaadsantahay su-aal muhiim weeye diyaaradda marka koowaad waxaa adkeyd marka in laga dhaadhayo diyaarad caalamiga waddan leeyahay inay tagto waddankii taa waxaa fududeeyey waddankan waxaan ku leeyahay anaga dhib badan kuma aana arag heshiiskan oo muddo laba sano oo soo socday waxaan dhib badan ugu arag waxa weeye waddankan cumaan waxaan ka dhexeeya ganacsi maalinla ah maha bille maalin walba hantii laba milyan oo daba ku dhowaa waddankan laga qaato waxaa ka qaata soomaaliya marka soomaaliya soomaaliya weye laakiin soomaaliya iyagu ay yaqaanaan warqadaha maalooda u yimaada oo soomaaliya la bislaawno marka markaad eego anigu diyaaradakan ujeedka waxaan ku bilaabanaa puntland oo eebadan puntland baan ka bilaabanaa amni ahaan puntland way ka warhayaan maadaama ay deris yihiin maadaama ganacsi maalinla uu ka dhex jiro way ka warhayaan culays badanna kama jiro waxyaabaha aad baxadda maajil waxay ahayd marka maamulka guud ee shirkadan la kulmeynay iyo xagga dowladda hay-adda wadankan diyaaradaha uqaabilsan iyo erboorada marka la fadhiisanay oo kulli labayaho erbo arrinta ogolaanshaha waddankan ka hadlay waxaan is odhan karaa waa ogolaansho horay uga yaalay ogolaansho horay u ogolaayeen weye maxaa yeele markaan la fadhiisanay anagu information baan raadinayni maxrimaha magaalada ka garnay erboorka cusub ee boosaaso laga dhisay waqtigii la furay waxaa guul noo ahayd markaan la fadhiisanay inay systemkooda ugu jiday asbuucii laba falayd inay boosaaso ka degaan oo iyagu hore u qorshaysteen marka amnihaan way ka warhayeen dabahan waa uga warhayeen waxayna aaminsan yihiin dadka halkaa joogay dad la dhashay inay yihiin inaysan dad waxyeelaayo hantida guud aysan ahayn in dad ganacsigooda maalmo yahay waa dowladda cumar hawshan caqabad aan kala kulmo puntland bajido hanka aan jeedhayey dowladdu way ogtahay waan kala hadalna wasaaradda duulista haweenay garomadana way la socotaa soo dhaweyn bay noo samaysay iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo inay na siisay inaanan mataqaana xaqalakudan insha allah imaanshahayaga iyo tegadooda waxa kale maxamed wajihi doonta daalad kaargo ah oo maalin walba isniin ah sida qushuu yahay kasoo qaadi doonta magaaladan cumaan magaalada salaale dalka cumaan imaana doonta magaalada boosaaso taasna waxay kor u qaadaysaa kaargooda ama alaabta waddankan hadda timaada yani waddankeena timaada ee ku xumaatay sida dawada furajiska oo kale inmoodaa inaan hadda furaj inoo imaanba maxay furjisku kaga buroodan ku imaanayo caanaha oo kale digaagga oo kale yani waxyaabaha nicmada hilibanaga haysana laakiin waxyaabaha kale asaasiga oo qabowga iyo talaabo badan baahan caqabado badan baa lagala kulmi jiray alxamdulilah bacalamin haddeer diyaaraddaas waa mas-uuliyadday noqon yani shirkadda mas-uuliyadday noqon doontaa inay maalin dadweyna keento si aan suuqyadeena looga waayin waxyaabihii asaasiga ah